waxay la joogtaa naadiye maxamed oo noqotay gabadhii ugu horeysay ee soomaali ah ee muslina ee afrikaana ee waddankan qaxootinimo ku timid oo ku guulaysata xubin ka mida golaha deegaanka ee magaalada san louisburg ee gobolka minnesota naadiye hambaliyo marka hore iga waran dareenkaagii waxaa dareemaysa wallaahi farxaddaa dareemayo luqad maba ku hadli karibo hadalna maku hadal maku goobi kari wallaahi bilaahi I'm so I'm so so so thankful that people voted and codkooda isiiyeen ee ay igu kalsoon yihiin thank you so much dad fara badan ayaa halkan iskugu yimid caawo oo iskugu jira soomaali iyo dadaan soomaali ahayn soomaali fara badan baa tartamaysayeen ilaa iyo hadda qofka la xaqiijiyo inuu guulaystayna waa adiga dareenka noocaasa sideed u arkaysaa wallaahi aada aada ugu faraxsanahay and I'm proud of like supportkaa helay and dadkii oo istaagsanaayey oo ay caawinayey yeah I'm, I'm, I'm, I'm just happy maxaa ku maxaa keenay baad isleedahay inaad guulaysato I think it's because dadka way arkeen inaad daacad ahay oo inaa rabo si fiican dadka oo saynuusbarka degan inaa u kaalmeeyo rabo haddii guryo guryo fiican haddaa loo keenaayo haddaa iskuulayaasha loo fiicnaanayo waxa alla ee problemka haystaan mushkilada haystaan inaan ka caawiyo ay rabaan daacadnimadeeday arkeen waxaa tahay haddana qofkii ugu yaraa ee ku guulaysta saddex iyo labaatan sanaad jirtaa waxaa jaamacadda dhammaynaysaa bishan december ee soo socota in dadka magaaladan qof sidaa u da'yar ay aaminaan maxaad ku kasbatay maxay you know like um hadda dadka badan waa waa dad oo old ah mog tahay oo new ideas iyo new voice loo baahan yahay hadda xataa ciyaalka dhallinyarada xataa coday coday u baahan yihiin qofku garanayso waxay samaynayaan waxay laga baahan yahay meesha lagu baahan yahay ee rabaan mog tahay anna codkaasna u noqdaa rabaa xilkan aad ku guulaysatay xil sahlan maahan waa xil aad u adag waxaa taageero ka helaysay miller oo kursigaaga hore u fadhiyey duqa magaalada san louisburg uu ku taageersanaa qof dadku ay doonayeen oo weliba golaha laga dhex rabay ayaa tahay oo sidaas baad ku soo baxday xil culus baa lagu dhiibay maxaad maxaad lagaa filayaan aqoonta I think um, I just want to make people proud. I want to make sure ina dadka ee waxa alle iga rabaan ina ina u keeno. Mogtahay. Um so I think halahaas le halahaas le araba ina sameeyo.
maxaa qabanay waxyaabaha aad ku soo ololeysay aad doonayso inaad qabato hadda kursigii awal waxay ahayd su-aashu maxaad qaban doontaa hadda kursigaad ku guulaysatay waxyaabaha kuugu horeeya hal labo saddex aad qabanayso okay kow waa guryaasha oo meeshan qaali ka ah ee guryaasha inaa maxaa lahay oo wax raqiis ah dadka ciyaal haystaan oo labada shaqo already haystaan ee welina meesha karaysa karin oon gurina meesha lagu gada karin inaa guryaasha focus saaraa rabaa labo maxaa rabaa ciyaalka youthka labada dhaqan kula xidhumsan inay focus saarno ee resourceska siino ee iskuulkeena iyo shaqayaashoodii waxooda inay ku inay ku ku dabaaldegaan hambalyan kuleeya guul wacan thank you thank you ee waxa waxa halkan aan la joogaa faadumo nuur barqadle oo ah hooyada dhashay ee naadiye maxamed ee iga waran sideed u aragtaa dareenkaaga gabadhaada oo weli jaamacaddii aan dhammaynin saddex iyo labaatan sano jirta inay gobolka minnesota magaalo ka mida magaalooyinka ugu waaweyn ay ku guulaysato golada deegaanka waxaa aad iyo aad cawada farxaddeeda lama soo koobi karo maasha allah dadaalkii iyo orodkii aan yaantaan ku jirno ma cawada waa ku guulaysanay ilaahay waxaa uga baryaynaa inuu meel qayr qabto iyo wax qayr qabto gaarsiiyo gabadhaadu waxa ay soo baxday doorashada ku soo baxday xilli ay adag tahay waddankan maraykanka dadka muslimiinta ah oo ku dhaqanna ay cunsuriyad la kulmayeen magaalada san louisburg oo dadka ugu badan ay caddaan ahaayeen oo ka codaynaya in gabadhaadu ay ka soo baxdo farriinta ay diraysaa waa maxay wallahi farriinta ay diraysa waxay tahay in isbeddel jiro in dadka qaxootiga soo imaanaya la soo dhawaynayo inaa diversity meesha ka jiro inaa gabadhayda dadka ugu badnaa ee garabka siinaya ay ahaayeen dadkii
ee ka hooyo ahaan gabadhaada hadda waa ay guulaysatay xil bay ku guulaysatay maxaad kula dardaarmi lahayd waxaan kula dardaarmayaa inay maxay ahayto sidii waajibkii la saaray ay si wanaagsan gudato ilahi waxaa uga baryaa iyadana inuu ilaahay meel qayr qabto iyo wax qayr qaba iyo nolosheeda iyo hawshii loo egmadaba inay si wanaagsan uga soo baxdo